faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhammaantiinbaa dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo qodobada saaki kuwada ugu dooroon xildhibaanada golaha shacabka oo maanta kulan mihiima ku yeelanaya magaalada muqdisho shir deg deg oo ahaa golaha wasiirada soomaaliya oo lagu ansixiyey heshiisyo cusub xasan cali qariye wafdi uu hogaaminayo safar ugu anbaxaya dalka maraykanka meyd ruux dumara oo lagu arkay magaalada muqdisho ilhaan cumar oo ku eedaysay madaxweyne donald trump inuu dhisanayaa taaladiisa cunsuriyadda dowladda shiina oo maraakiib dagaal u soo dirtay xeebaha soomaaliya ciidanka amniga oo qabta xubin ka mida al-shabaab qodobada caalamka warka subaxaad ku dhegaysan doontiin dhegaystayaal golaha qaramada midoobe oo kulan deg dega ka yeeshay gulufka colaadeed ee libiya iyo nin aad ugu dhow donald trump oo loo doortay guddoomiyaha bangiga adduunka
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabdiya taariikhdan ay ku aastaysan tahay afarta bisha lixaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka ku soo dhowaada qodobadii oo maqasheenu intaasi ka faahfaahsan aanu ku bilowna xildhibaanada golaha shacabka ayaa maantay kulan muhiima ku yeelanaya magaalada muqdisho xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxay kulan ku yeelanayaan xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho anjadaha kulanka saddexaad kalfadhiga shanaad ee xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta oo taariikhdu ku beegan tahay lixda bisha abriil sanadka laba kun toban iyo sagaalka waxaa looga doodayaa xaaladda amni ee dalka oo maalmihii lasoo dhaafay ahayd mid allow sahla sidoo kale xildhibaanada ayaa su-aalaha xaaladda amni ee dalka ka weydiin doonaa wasiirada gaashaandhigga amniga taliyaasha ciidamada kuwaas oo guddoomiyaha golaha shacabka ugu yeeray inay ka hor inay yimaadaan xildhibaanada golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa xalay waxa ay fariimo loogu diray in maanta laga doodayo amniga dalka ayna ka soo xaadiraan kulanka ammaanka guud ee magaalada muqdisho ayaa maanta aad loo adkeeyey waxaana saakay ciidamada booliiska dowladda soomaaliya ay xireen waddooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa xarunta golaha shacabka shir deg dega oo ay yeesheen golaha wasiirada waxaana shir guddoominaya kulankaasi ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guleed qatar
golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxay muqdisho ku yeesheen kulan aacad ahayn oo looga hadlaya xaaladda amni ee dalka shirkan oo shir guddoominaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mudane mahdi maxamed guuleed qatar ayaa warbixin looga dhageystay guddiga amniga ee dhowaan ee ra-iisul wasaare xasan cali kheyre u magacaabay in ay ka soo tala bixiyaan qorshaha sugidda amniga ee caasimadda kulanka ayaa sidoo kale waxaa lagu ansixiyey heshiiska caymiska ee ay wada galeen dowladaha soomaaliya iyo hay-adaha dhammaanadda darafyada badan waxaa qabsoomay shir aan caadi ahayn ee golaha wasiirada waxaa shirka shir gudoominaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaaliga soomaaliyeed shirkan waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee loogu hadlay waxaa ka mid ah sida aad ka warqabtaan kulankii u dambeeyey isbuucii hore dhacay shirkii aan caadiga ahayn ee u dambeeyey ee dhacay kaasoo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu ku magacaabay guddi amni ee golo wasiiraha oo ka kooban ilaa iyo koob iyo toban xubnood guddigaasi loogu talagalay inay kasoo talabixiyaan xaaladda amniga dalka meesha ay marayso saacad saacad maalin maalin ayna golahana u horkeenaan shirkaasi maanta guddiga ayaa warbixin loogu dhageystay oo talooyinkoodii iyo sida iyo xaaladda halka ay marayso ay golaha usoo gudbiyeen xaqiiqatan mudnaanta amniga ay u leedahay xukuumadda federaaliga soomaaliyeed aad dareemi kartaan sida ay kaga go-an tahay maalin aan maalin shaqo aanan ahayn in laga tashado xaaladda amni dalka ay marayso qodobadii dandaha ka mid ahaa heshiiskii caalamiga ahaa ee miiga heshiiska caymiska ay wada galeen soomaaliya iyo hay-adda bankiga adduunka miiga waa hay-ad ka tirsan world bankiga taasoo ay shaqadeedu tahay in ay caymis ama dammaanad qaado wadamada soo koraya maalgashiyada lagu samaynayo sida aad ka warqabtaan dalkeenuna uu u baahan yahay maanta maalgashi hay-adaha ama ganacsiga gaarka loo leeyahay inay u samayso caymis ayaa maanta golahu wasiiradu uu ansixiyey oo cod aqlabiyada uu ku ansixiyey ka mid noqoshaha hay-addaasi
faahfaaimo dheeraada ayaa ka soo baxaya qof dumara oo lagu arkay meydkeeda magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa waxaay sheegayaan in meyd ruux dumara ay saake lagu arkay xaafadda ceel cirka dheere ee ka tirsan xaafadda kaaraan dadkan deegaanka ayaa sheegaya inuu qofka dumarka ay korkeeda ay ka muuqdaan rasaab islamarkaana xalay lasoo dhigay meel xaafada oo degganaayeen dad shacaba dhacdadan ayaa cabsi ku abuurtay dadka shacabka ee ku nool xaafadda ceel ceerka dheere ee degmada kaaraan ciidamada booliska ayaa la sheegaya inay halkaasi ay tageen goobta islamarkaana ay sheegayaan in baaritaano ay lagu samayn doono dhacdadan iyo waxa ka dambeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maantay u anbabaxaya dalka maraykanka
magaalada muqdisho waxaa maanta lagu wadaa inuu ka ambadbaxo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre waxaana wafdiga ku wajahan yihiin dalka maraykanka wafdigan ayaa waxaa kulamo magaalada washington kula yeelan doonaan madaxda hay-adaha lacagta iyo bangiga adduunka halkaas oo la filayay in dib u-eegis lagu sameeyo isbeddelka dhaqaalaha ee soomaaliya wafdigan ra-iisul wasaaruhu ay ku jiraan mas-uuliyiin u badan wasiiro la taliyaal iyo xubno kale ayaa lagu wadaa in halkaas heshiis lagu cafinayo deymaha lagu leeyahay soomaaliya kula yeeshaan madaxda hay-adaha a m f iyo bangiga adduunka xubnaha la socda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa waxa ay kala yihiin wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka qorshaynta soomaaliya jamaal xasan xamse hantidhowraha guud ee qaranka maxamed maxamuud cali taliyaha nabadsugidda soomaaliya fu-aad yaasiin xaaji daahir la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha cabdi siciid cali sirgaal ka tirsan hiise oo lagu magacaabo cabdulaahi aadan xogayaha maamulka gobolka banaadir cumar cabdirasaaq la taliyaha sare ee ra-iisul wasaare cabdi maxamed cabdulaahi madaxa warfaafinta ee xafiiska ra-isul wasaaraha cali nuur salaad waxaa la filaya in wafdigaasi ay kulamo kala duwan la qaataan hay-adaha deeqbixiyaasha ee adduunka
ciidamada amniga ayaa qabta xuban ka mid a al-shabaab howlgal ay ciidamada ammaanka ka fuliyeen shantii bishan abriil ayaa lagu soo qabtay xubin muhiima oo ka tirsan al-shabaab islamarkaana ay u qaabilsan xirista walxaha qarxa ee gaadiidka si ay waxyeelo uga soo gaarto howlgalkan oo ka dhacay magaalada muqdisho waxa uu qaatay muddo saacada sida loo qorsheynayay ayuuna u dhacay iyadoona aan dhicin wax khasaare ah ciidamada ayaa daba socday xog sirdoona oo ay ka heleen ilo muhiim ah oo taas oo suurto gelisay qabashada shakhsigani tillaabadan ayaa imaanaysa xilli ciidamada amniga ay caasimadda iyo gobollada ay ka wadaan howlgallo ballaaran oo lagu xaqiijinayo amniga dalka waagaag dhegaystayaal halkaa warkaas kala socoteen waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahartes goorra waxaad maqli doonteen akhbaaraadka caalamka balse
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa qabtirka wararka gayigeenna cadaada redio
markan akhbaaraadka caalamka diblomaasiyiinta ku sugan xarunta qaramada midoobe ee nayuw waag ayaa kulan deg dega ku leh xaruntaasi iyagoona ka hadalaya halista sii kordhaysa ee ku aadan iska hor imaadka xooggan ee militariga dhacaya dalka libiya kulanka ayaa la dalbaday kadib markii xogayaha guud ee qaramada midoobe uu sheegay inuu wadahadaladii uu la yeeshay taliyaha ugu awooda badan ee militariga libiya genaraal khalifa haftar aysan miro dhal noqon militariga ayaa sheegaya inay bilaabeen khamiistii gulub colaadeed oo ay dib ula qabsanayaan xukuumadda midnimo ee libiya ee qaramada midoobe ay taageerto xogayaha guud ee hay-adda qaramada midoobe ayaa sheegay in wadahadalada uu la yeeshay taliyaha ugu awooda badan militariga libiya ay ku soo dhammaadeen kuwa najiida la-aana waanaga intaas dhegaystayaal warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan warka anigoo maad ayaan la socodsiinaya soona saare sharmaaka ayaa farsameynaya tan iyo intaan warkan mid la mida ku kulmi doono nabadgelyo
geerishka iyo sbeer baartiska mahaddableh maqlaaye maqlaaye geerish iyo intaan sbeer